weliba sii adkaada ayay xaaladii iyo kijaranga shacabkii konola ee deegaaniyo degmooyin ku tirsan gobolada ambaa iyo bakola gaar ahaan gobolka bakola tan iyo markii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada etoobiya markii oo la wareegeen goboladan lisgarow koonfur galbeed soomaaliya waaniyo ku biyeen ururka al-shabaab iyo weliba goboladan la kulmeen go-doonka eedan daran islamarkaasiina saamay shacabkii meelase konoolaye shacabkii konoolaya meelo eedkan saamay go-doonka yeesku kuroreen meelo iyo ku sugnaayeen si oon helan nolol taasay kusii duwan iyadoona kusii rooreena hantidii maguurtada hayti oyoo kala haayana deegaanadiiyo ku sugnaayan shacabka hadda ku nool magaalooyinka go-doomiye ururka al-shabaab iyo weliba iyo lakulaayana dhibaatooyin shargadiisan sida caafimaad darada walbarasho la-aanta iyo walyaabo kale oo la xiriira dhiniga nolola maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uusoo ku armiyaya goboladan bay bakool iyo shabeellada hoose inta badan weliba uus xooga saray sidii degmo kasta iyo tuulo kasta oo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya oon helo lahaayeen ciidamo ku tirsan koonfur galbeeda hadda degmooyinka koonfur galbeed weliba ku sugana ciidamo ku tirsin koonfurtan soomaaliya walina ay wehliyaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada midooda africa ee amison haansho etoobiya oo dalka soomaaliya ro nabad ilaaliyooga hadda ma jarta degmo ama tuulo oo si nabadeyo galantan ka hayaan ciidamadaasiya degmada weejid ee gobolka bakool weliba iyo kumid ata degmooyinka on go-doonsan ururka al-shabaab in muddo e saameyna shacabkii ku nool ay go-doonka meelaseya jidadka qaar ma jiraan wal dhaqdhaqaaqe weliba lakureebay baawurtigaayeen amaba ku bahayan weliba mararka qaar jaraya hungurisi dhuumalaysi ee la kijeeyow oo laka qaadaw safiitada dameerka saasayna weliba kijeeyo jaraya dadka deegaankaasi ay ku jeedaan intii hadda degmadaasi go-doonka saaranta dad badan yaa iska dayan intii waldeersiyan intan dhexayta degmada baydhabo iyo degmada waajid ee gobolka bakool ooyoon is jaran sagaalan kilomitera iyo weliba markaas meelo ka dhimaday dad iduunyo oo jidkaasay rashimar sii jari guddoomiye ku-xigeenka degmada weejid ee gobolka bakool cadow cabdiraxmaan jugle iyo weliba uuse ku hadlay xaaladda degmadaasiya walin uuse sheegay intay xaaladda iyo eta to eedan adag
kolley xabad maku daraysaa ta xabad maku daraysa laakiin dhinacay cuntadii iyo haalshayn qiyaasanayna haalshay ma qiyaasan dawlaha wejid dhinacadio umatat dhino kaleed guddoomiyahayaa weliba uuse sheegay intay degmada weejid iyoan ku jarna adeeg bulshadeeda caafimaadka iyo walbarashada shacabkana oon baahanyin intii oo helaan walbarasho ka filan waana landhisa iskuulaad iyo dugsiyo lakabarado qur-aanka kariimka dhino kaleed weliba uuse sheegay intay dhibaatada anka badan iyo eta degmadaaseni iyoon lahayn xaruma caafimaadka maadaama caafimaadka uuse iyo walankumaar ma korno qof ku noola
lama mcskayaala lama mcs waldaawe walkatalmaamalmale islaanto dhiig baas waliina muxodee xusnigiyo may goobjoog waayo islaan dhiig baasu dhiig joojin hataalan waayo muxodee xusni goobjoog waayo asagoo marka ciidamada mc wal daawo kale toonkinkishanamale daawasamayaal wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasiirka caafimaadka masar isaaq hadkoralaalini wasiirkan sheegnay markaasay mayhanen sheenay mayhanen dhiibay khayra la siiyaa daawooyin hanen dhiibi falaaj wadamadaas u malay maala diyaarada oo meelo ku shaqaysay iyo daawooyin hanen saaray daawooyinkina dee populationkiina badan marka tuulooyinkii oo shabaabka la kala dagaalamay dadki hab qaanaata meel buuxan marka daawadan wareysheer jeerta
shacabka kanool degmada weejid iyo dhibkanka hore iyo haysida caafimaad darada ku jarta meelaysaya marar badan ya dadka reer waajida iyoon dhimadan daawalan haban badnaato dhini wiliba hanraabta markiiyo hadhawata wakhtiga dhalmada guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intii jididkan koray oo muhiimka iyo furaayan iyo ata jidka xiriiriyow weejid iyo degmada baydhabo oo is jiraan sagaalan kilomitera guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay furitaanka jididkaasi intii oo furo koran ciidamaha ku bahaya magaalada baydhabo iyo haan ku bahan degmada weejid ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
sidii koonfur galbeedna degmada weejid koonfur galbeed deegaanada kubadeena koonfur galbeed may ku badaanay jitinka wiinahata oo gobolka bakool hawlhosa dhimaantay gobolka baay gobolka baay in badanaa koonfur galbeed inti la furo sheegay unamasi weejid eena lahaniin gudbigaay ciidamada oo weydinta joogda oo ciidamada booliiska gaarka ciidamada federaalka ee joogaan way diyaarin yihiin walaagi ciidamada shabaabki oo jidka la furo ee tababarka badan awooda si leh ilaahay hatana mal furna ilaahay hatana mal furna marka xaasha ma qiyaasin guddoomiye ku-xigeenka degmada weejid ee gobolka bokola cadow cabdiraxmaan jugle uu soo hadalshay sii wadaya weliba uuse sheegay meelo shaleed iyo walhakagalaasi degmada weejid intii hayti magaalada boordhaxonle iyo nis jaranga soddon kilomitera guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intii magaaladaasi hadda iyo la wareegan ciidamo ku tirsan ururka al-shabaab ah markii magaalada boordhaxonle iyo isku kubixinga ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo gorab ku helaan ciidamada amisom hanshan etoobiya sidaasayna degmada iyo kuwayti gargaarka yaraa ee degmadaasi hagalaay
okay tarbada way waa degmada jidan furnaay male halka jida tan furnaay oo wala ku gaayay ma haytay boorxulla boorxulladiina ciidamadii soomaalida iyo ciidamada etoobiya deganay marka ciidanka soomaaliya dowladda amarka ku dartay damaa ciidamadii ku guureen marka may gacanta gacantii haddana ciidamadii shabaabka haysay shabaabna sidii abaddeegaanadka oo dowladda rogaananti wada seeran ma ogol maadaama degmada weeja dowladdu ku taliya haysa gurbaxuun shabaabkii kufsaday saasa cunaqabatayn saanta war hagalahay male asaasa ilankati kiilasoo kale marka hore tumay afar ku wala galay حتى ما يمنعك كيلو في كل صدر أبو كل شيء خالص ما إلى مراي